فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulantii wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawa oo talaado ahna waxaad ku dhegaysan doontaan odayaal ka soo jeeda gobolka hiiraan oo ka soo hor jeestay xukun ay dhowaan riday maxkamad hoos tagta maamulka la baxay hirshabeelle xildhibaan ka tirsan baarlamaanka federaalka oo weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud wilaayada jubbada dhexe oo ku dhawaaqday xamlo dacwadeed ay ka faa'iidaysan doonaan dad aad u badan macluumaad ku saabsan xamladaasi ayaad dhegaysan doontaan muqdisho oo ay ku soo badanayaan makaayadaha lagu kariyo dalagyada ka soo go'a beeraha dalkeena iyo mid ka mida culimmada oo dadka soomaaliyeed u soo jeediyey inay iska eegaan waxa ay cunayaan ee dalka dibaddiisa laga keenayo qodobadaasi wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka iyo xubinta caafimaadka oo aan caawa dib u bilaabi doonno boqolka xalqo ee soo dhammaatay ayaad maqli doontaan waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan ku bilowno barnaamijka wilaayada jubbada dhexe ayaa ku dhawaaqday xamle dacwadeed oo ay ka faa'iidaysan doonaan dad aad u badan dadkii ugu horreeya ee nasiibka u yeeshay in lagu daafuro xamladan kuwaas oo ahaa macallimiinta dugsiyada qur'aanka maamulada macaahidda kala duwan ee jilib iyo jaamacadaha ayaa ka hadlay xamlada lagu dhawaaqay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa subxaanahu wa tacaala inuu inaga yeelo kuwa ku sifeeyey subxaanahu wa tacaala wamaa kaana qowla almu'miniina idaa ducuu ila allahi warasuulihi liyaxkuma baynahum an yaquuluu samicna wa atacna allah subxaanahu wa tacaala uu ku tilmaamay haddii xagga alle loogu yeedho xagga diinta allah subxaanahu wa tacaala loogu yeedho istiijaabo iyo yeelitaan inay la imanayaan arrintan la cusboonaysiiyey oo hadda xamladan iyo ololahan ku saabsan in macruufka fariistiisana dib loo nooleeyo munkarka iyo inkiraaddiisana dib dhexdeenna aynu ugu soo nooleyno inu istaagno runtii waa shay diinteenna ka mid a dhammaanteen sharciyadeeda iyo maqaamkeeda iyo makaanada ay leedahay aynu ka dherigsannahay Ee, juhuudda iyo dadaalada la bixinaya dhammaantood waxay u dhacayaan isxasuusin iyo in dib ee, dardar iyo nashaad aynu u muujino aynu wanaaggan isku farayno xumaantana iskaga reebayno waxaana laynagu celceliyey xaqiiqaduna ay tahay islaaxu meesha uu ka bilaabmaya inay inaga tahay
mowduucan loogu wacay oo xarakada soo agaasiintay wilaayada la soo mariyey dadka ugu horeeyo lagu bilaabay na anaga aan noqonay waa mowduuc muhiimaddiisa ah waa mowduuc oo wixii aan u taagnayn oo aynu ka shaqaynaynay ah wey in lagu bilaabana waa sax oo waxay sax ku tahay bulshadii oo dhan dadka ay hayeen oo ay gacanta ku hayeen baan nahay gaar ahaan weliba jiilka cusub ee soo koraya dadkii gacanta ku hayay baan nahay waxa annagaan u sheegno ayaa gelaya waxaasayna la suuq tegayaan saa darteeda marka waxa weeye waa gar weeye xamladan ilaaha ka dhigo xamlo barakaysan sida boorkaba uu ku- ku cadyahay waa inshaadu lumma ilaa sabiili rashaad in ummadda lagu hanuuniyo waddada toosan waddada toosana waa waddadii uu ilaahay noo jeexay weeye Ee, shareecada islaamka ay ku tiilay ee qur-aankii iyo sunnaha ay caddeeyeen weeye wadda kale ma ah waa tii aan anigu dadka baraynay ee qur-aankii iyo sunnaha ay ugu horhoreeyeen marka waxna waa bariddii iyo barashadii waxna waa dhaqankii iyo hirgelintii dadka inay waxa weeyaan ay ka howlgalaan anaga waxaan u taagnayn waxay ahayd in dadka marka ugu horeysa horta la baro oo ay bartaan camal falkiina lagu tawjiihinayo marka hawshaadii aada lahayd ee aada u taagnayd haddii dad kugu caawiya oo kugu dardargeliya aada u heshay waxa weeyaan kaalmo weyn buu kuu tahay bay micnaha kuu tahay wilaayada iyo guud ahaan xarakada waa maamul islaami ah dowlad bay u dhigmaan waa dowlad annaasu waxaa la yidhahdaa calaa diini muluukihim dadku hadba dadka iyaga u taliya waxa ay ku dhaqmaan bay dadkuna ay ay waxaan leen raggii kheerka noogu yeeri jazaahum allahu khayran miisaankooda hasanaadka allahu saara insha allah ka macalimiin ahaan hadday nahay macalimiin afcaal badanoo aan samayno yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu allaha waquluu qowlan sadiidanaya qofka waxaa lala hadlaya muminiinta ah annaga kamadaan nahay marka ilaahay hana waafaji insha allah ina ilaahay aan ka cabsano aan ku hadalno qol sadiid ah ilaahay hana waafaji insha allah waafajin ilaahay ha jirta ilaahay hanagu sug diintan insha allah waxaan dhihi lahaa marka yaa ayuha aladiina aamanuu itaquu llah ilaha wakunuu maca saadiqiin taqwadu maxaa ku- lagu xejiyey run in la sheego waxay maanta dhan hadda waqtigaan aan soo hurnay ardadii aan aan soo fasaxan intaan aan soo fadhiisin maanta dhan aan dul akhrina inaan ku run sheegin marka ugu horeysa ardadana waa aragtan macalinka qaabka ula tacaamulo mise waxyaaba macalinka u sheegaa sheegaan badana saasay sheegaan ilmaha an waxaan dhihi lahaa marka awalan naftayn aan ku bilown waxaan ummadan uu sheegayn khayrka eh ikhlaasa naga hata marka ugu horeysa aniga aan ku run sheegin naftayna islaaxin ilaahana toosiy marka ugu horeysa laakiin aan isku daynana islaaxin insha allah tan kale waxyaabana noogu yeeri shaqadan shaqadayni wa nina waxaa leeyahay hadda ka hor ogo waan xanuunsanay marka culays aw soo zaa'id dadkii waxay dhaheen yow dardaarna leh marka dardaarna waa iliya biya anaa u ekaaday in dardaaran in liidha horma liidhihi jirine anaa u ekaaday ugu dambayntii waxaa xamladan ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada dhexe بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا آه، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما أنت أو تاريخ الهجرية يقول بيغانت أفر إلى تنكبش محرم kun afar boqol afartan iyo lix hijri insha allahu tacaala waxaa inoo bilaabanaysaa xamlo aan ugu talagalnay wilaayada guud ahaan in laga qabto degmooyinka oo dhan iyo maxaafadaadka tuulooyinka hoos yimaada si guud in laga qabto si guud insha allahu tacaala waa xamlo xarakadu ay ugu talagashay wilaayaadkao dhan in laga hirgeliya xamlada magaceedu waxaa weeye xamlatu irshaadi alumma ilaa sabiili arashaad shicaarkeeduna waxaa weeye كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي شعار لو قدقي إلهي نحو ديساننا سبحانه وتعالى سيدا شعارك وكم وقت مسؤولية إن الويدين دونه إن الله سبحانه وتعالى إنه قوك هالميو إيضا أن كدوا لنا حديثك أيان أمدني أما من لي ولاية كوهس نول وحان أقول ترقلني إن أن أصمين إن شاء الله تعالى حملة ومد لغو توجيهنا يو وضع توصلنا لغو تسينا بإذن الله تبارك وتعالى wacyigelinteeduna insha allahu tacaala waxay noqon doontaa kow bulshada in loo sameeyo wacyigelin guud ayaa ugu horeysa qodobka labaad ogidda salaada jamaacada in lagu dadaalo masaajidana in la camiro eh, khaasatan ragga inay masaajida camiraan qodobka saddexaad eh, la dagaalanka daroogada iyo fisqiga inooga imaanaya dhulka cadowga ee deriska nala ah in lala dagaalamo laga hortago fisqiga iyo daroogadaba qodobka afraad waxaa weeye dardargelinta sugidda amniga wilaayaadka in la xoojiyo amniga maanta aan haysano bulshadeen ay ku noolaanayso xoojintiisa qodobka shanaad waxaa weeye ka hortagga ishaacaadka iyo faafinta siraha in laga hortago weeye shantaa qodob ayaa insha allahu tacaala ciwaanka ugu horreeya ugu muhiimsana Ee, waxaa ka qayb qaadan doona ee, dhammaan maamulada maxaafadaadka iyo maamulka gobolka iyo culummada ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa ka wada qayb qaadan doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala culummaduna kaalintooda ayay qaadan doonaan ilaahay idinkii waxaan ugu horeeyo oo la rabaa insha allahu tacaala dowlaadkaas xamlada loo qaban doono waxaa ka mid ah macalimiinta qur-aanka kariimka iyo macalimiinta mu'asasaadka tacliimiga ah ee, iyo maamuladooda ayaa kowka insha allahu tabaaraka watacaala waxaa kaloo ku xiga ganacsatada oo rag iyo dumarba leh kuwooda yaryar iyo kuwooda waaweynba insha allah xamladan qayb ayay ka noqon doonaan Ee, maraakiista dumarka dhigta ayaa iyaguna insha allahu qayb ka ah Ee, xirfadleyda ayaa iyaguna qayb ka ah sida kuwa gaadiidka wata baabuurta mootooyinka harqaanleyda timajarayaasha ee, dalaaliinta geerishleyda iyo wixii lamid a dhammaadba insha allahu tacaala wixii xirfad ku shaqaysto oo dhan xamladan qayb ayay ka noqon doonaan biidni illahi tabaaraka wa tacaala dadka loo qaban doono waxaa ka mid ah muruqmaalka ee, sida dadka xamaasho xamaalatada kuwa kawaanka hilibka ka shaqeeya kuwa fuundiyada ee guryaha dhisa kuwa tumaalada ee biraha tuma dhammaan insha allahu tacaala ee muruqmaalka oo dhan wuu ka qayb qaadanayaa waxaa xamladan insha allahu tacaala qayb ka noqon doona iyadana insha allahu tacaala nuqabada wilaayada guud ahaan ee kuwa u dhisan maamulka gobolka iyo kuwa kale odayaasha beelaha kaga hooseeya shaqada qabta iyaguna qayb ayay ka noqon doonaan kaalinta ay ku leeyihiin waxaa la rabaa insha allah iyaguna inay ka qaataan waxaa sidoo kale insha allah loo qaban doonaa waalidiinta dhalay ardayda dugsiyada dhigta iyo mu'asasaadka iyo ardayda laftooda ayaa iyaguna kaalintooda insha allahu tacaala la siin doonaa sidoo kale dhallinyarada da'yarta ahee soo koraya ayaa iyaguna qayb ku yeelan doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waa de wujuuh kala duwan oo bulshada ayaa loo qaban doonaa hadduu ilahay idmo kuwa aan sheegay waa qayb ka mid a qaybo kalena way soo geli doonaan waxaa sidoo kale insha allahu tacaala eh, xamladan lagu bixin doonaa muxaadaraad iyo kelimaad fara badan oo ay ka mid tahay alwalaa walbaraa waxaa ka mid ah addifaac can araadi almuslimiin eh, alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar آثار الذنوب والمعاصي تربية الأولاد التحذير عن المسكرات والمخدرات وحكمد التوبة الصادقة الحث على مكارم الأخلاق الشعور بالمسؤولية أهمية الصلاة وتعظيم قدرها في الإسلام المحافظة على الأمانة وكتمان الأسرار أيها كمدة يدروس كلو فربضا إن شاء الله تعالى سجود bulshada muslimiinta waxaan leenahay ha ka faa'iidaysteen xamlada waxay socon doontaa insha allahu tacaalaa ee muddo hal bila hadduu ilaahay idmo laga bilaabo maanta oo afar iyo labaatanka bisha ilaa laga gaaro ee bisha safar ee soo socota insha allah saddex iyo labaatankeeda ayay xamladanu socon doontaa duruusta iyo cashirada baxayana waxaan rabnaa insha allah si guud dadku inay uga faa'iidaystaan waxaa jiri doona biidni illaahi tabaaraka wa tacaala waxyaalo mamnuucaada oo ummadda loo sheegi doono khaasatan ganacsatada mamnuucaadka noocaas oo kale ah ee ummadda looga digan waxaa rabnaa muddadaa ka bacdi insha allahu tacaala in la joojiyo oo aan dib dambe wilaayaadka dhexdiisa aan loogu arkin ee kelimaadka iyo muxaadaraadka dhexdii ayaad insha allahu tacaala ee kaga maqli doontaan iyo awaamiirta ay wilaayadu soo saarto si guud marka dadka waxaan ka codsanaynaa khaasatan wilaayada ku nool jubbada dhexe inay ka faa'iidaystaan ee muxaadaraadka iyo xamlada soconaysa oo insha allah degmooyinka oo dhan ka wada bilaabanaysa ee tuulooyinkana insha allahu tacaala gaari doonta ha laga wada faa'iidaystaan leena wajazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو hagaag dhegaystayaal warbaahinta alfurqaan ayaad nagala socotaan qeybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa qodobo kale ayaa nagu soo maqan balse markan waa wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo soo jeedinaya waryaheena cabdiraxmaan beder aad baad u mahadsantahay maxamed daahir waxaa dalkiis ku tagay imaaraadka carabta safar ku tagay wasiirka arrimaha dibadda jabuuti maxamed cali yuusuf oo muddo sanad ahna waddankaasi booqan wuxuu wasiirkan magaalada abuudubay ku qaabilay dhiiggiisa cabdulaahi bin zaayid inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin ujeedka socdaalka wafdigan ayaa haddana la rumaysan yahay in imaaraadka isku dayayo qaboojinta xiisada ka aloolsan geeska afrika si uu masaalixdiisa dhaqaale u ilaashado kulankan ayaa sida ay saxaafadu warinaysa laga wada hadlay xidhiidhka labada dal iyo danaha gobolka jabuuti iyo dalka isku taga imaaraadka carabta ayaa muddo xidhiirhkooda xumaa kadib markii jabuuti dalkeeda ka celisay shirkada dekadaha d b world oo laga leeyahay imaaraadka carabta xukuumadda ismaaciil cumar geelle ayaa shirkada imaaraadka dib ugala wareegtay dekada dowlaaley kadib markii ay d b world ku eedeysay khiyaano iyo xatooyo dalka imaaraadka ayaa u muuqanaya mid galaan galwin ku yeelanaya geeska afrika kadib markii dhowaan uu sheegay inuu soo afjarayo khilaafka u dhexeeya iyaga iyo dowladda suudaan ee alburhaan hogaamiyo xasuuqyo kala duwan oo ka dhacay marinka khaza maktabka warfaafinta ee maamulka jida khaza oo sheegay in howlgalkii ay ciidamada yuhuudda ku qaadeen bariga magaalada khanyunis uu geystay khasaare kala duwan oo dhimasho iyo dhaawac iskugu jira waxaana ku shahiiday sida uu sheegay maktabka laba boqol iyo konton ruux halka ay ku dhaawacmeen saddex boqol oo ruux oo kale waxaanay sidoo kale sheegeen qolyaha ka shaqeeya gurmadka degdega in afar iyo labaatan ruux ay maanta oo keliya ku shahiideen deegaanka bani sahiil ee bariga magaalada khanyunis waxay sidoo kale intaa ku direen kooxaha gurmadka degdega in wadooyinka gala deegaanka bani sahiil ay boqolkiiba sagaashan xileen ciidamada cadowga yahuudda waxay sidoo kale sheegeen inay laba boqol oo ruux lagu laayahay burburka dhagxaanta hoostooda war cusub oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca khaza ayay ku sheegtay in ciidamada yahuudda ay ku kaceen in ka badan saddex dhacdo xasuuq wuxuushdhimo ah waxaana ku shahiiday xasuuqyadaasi dadgaaraya soddon iyo toddoba ruux halka ay ku dhaawacmeen toddobaatan iyo saddex ruux oo kale waxaana inta badan martigelinaya xasuuqyadan deegaanada ay ku badan yihiin dadka barakacayaasha ah tirada guud ee shuhadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tagay waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sagaal kun iyo afar boqol oo ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan ku dhowaad sagaashan kun sagaal boqol sagaashan iyo lix ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duuqeymaha iyo xasuuqyada yahuuddana si indhala-aana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah kooxaha muqaawamada oo netanyahu ku eedeeyey inuu diidan yahay in wadahadal kala dhaqaajiyo kooxaha muqaawamada ayaa maamulka yahuudda ku eedeeyey inaysan dooneynin islamarkaana aanay daacad ka hayn inuu midho dhalo wadahadalka xabad joojinta iyo sii diinta maxaabiista kooxaha ayaa waray soo saareen ku sheegeen in handasaha madaxweynaha joe baiden ee xabad joojinta dagaalka khaza iyo isdhaafsiga maxaabiista ay ka socon laayihiin dhanka ra-iisul wasaaraha yahuudda benyamin netanyahu warkan ayaa lagu sheegay in yahuudda iyo xadii miiska wadahadal kala timid qodobo aan ahayn kubii ay bilowgii bishan ka doodayeen muqaawamada ayaana lala wadaagay ajandayaasha yahuudda ay kusoo bandhigtay kulankii maalin ka hor ka dhacay magaalada roma ee dalka talyaaniga intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeynaynaa wararka caalamka
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa caawa dib u bilaabaysa xalqada koowaad xubinta caafimaadka oo boqol xalqa aad soo dhagaysateen taasoo habeen weliba ku bixi jirtay barnaamijka dhuuxa waraysyada ee warbaahinta alfurqaan dhagaystayaasha idaacadda ku xiran oo xubintan ka faa'iidaystay ayaa dalbaday in dib loogu soo celiyo boqolkii xalqa ee lasoo dhaafay doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta fadhiista isbitaalka jilib ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysa boon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا xalqada koowaad ee xubinta caafimaadka waxaan ku eegaynaa su-aalo ka taagan kumbyuutarka baarista loo adeegsado su-aashu waxa ay u dhacaysaa dictor waxaa bulshada laga dhex helaa warar ku aadan kumbyuutarka altrasoonka loo yaqaano haddaba kumbyuutarkaas ma la saari karaa hooyada uurka leh haddii dhowr jeer la saarana ma dhibaato ayaa kasoo gaaraysa soo dhowow bismillaah waa mahadsan tahay kombyuutarka nooca loo yaqaano altrasonka waa la saari karaa hooyada ahamiyad badanna wuu leeyahay in la saaro wax radiation waxaa layidhaha ama shacaacana friyo ka yahay oo dhibaato uma geysanayo waqtiyada hooyada uurka saddexa loo qeybshaa first trimester second trimester iyo third trimester ama saddexda biloodoo hore saddexda biloodoo dhexe iyo saddex bilood u dambeysa faa-idada u leeyahay waxaa kamid ah saddex bilood u horeyso waxaa lagu ogaadaa hooyada xilligay dhalayso qiyaasta midda ugu fiican xilligaasaa la helaa marka waa daruuri uu u yahay hooyada saddexda biloodoo dhexe ama second trimester waxaa lagu ogaadaa cunuga wiil iyo gabar inuu yahay placenta haddii dhibaato ka jirto ama placenta brevia placenta abrasion waxa sida jiran waa lagu ogaadaa Eh, third trimester oo kaleeto saddex bilood u dambeysa waxaa lagu ogaadaa cunuga qaabkiisa ma madax keenba ma lugo keena ma garab keena qaabku yahay taasoo ay ku xiran tahay dhakhtarka inuu go-aan ka gaaro muddo kale waxaa lagu ogaadaa oo kaleeto miisaankiisa ma weyn yahay cunugan hooyada ma kasoo bixi karaa si dhakhaatiirta go-aan uga gaaraan gabadhaas ayadoon weliba foosha gaarin in cunuga laga soo bixi si nabadgelyo ah soomaalida waxay aaminsan yihiin kombyuutarka altrasonka la yiraahdo haddii hooyada lagu calcaliyo inuu dhib geysanayo taasi waxba kama jiraan waana lagu calcalin karaa wax dhibaatana ma laha waana mahadsantahay وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي أحيي بعيد العمى لدين عظيم هو
waa hagaag muqdisho waxaa ku soo badanaya maqaayadaha lagu kariyo dalagyada ka soo go'a beeraha dalkeena ah dadka soomaaliyeed ayaa ku baraarugaya inay isticmaalaan raashinka loo yaqaano waddaniga halka ay isticmaali lahaayeen waxyaabaha dalka dibaddiisa laga keeno sida bariiska iyo baastada oo taya ahaan aad u liita maqaayadaha ayaa waxaa aad u soo buux dhaafinaya qaybaha kala duwan ee bulshada
labiyo tobankii sano oon qurbaha joogay waxaan aaminsanahay caafimaadkay wixii ka go'ay inaa boqolkiiba siddeetan soo ceshaday aniga shakhsiyan dadkii waddanku ku wada dhac maanta kolestarola ku dhacay dhiikar sonkor eh, kansar aan biliif waxaan aaminsanahay boqolkiiba sagaashanna waxaa laga qaadaa bariiska iyo baastada le'anno waxaa naloo keena ayaga markay ugu litaan ayakoo dhacaa naloo keenaa tusaalaha nool oon hay waxaa ka mid a nin hadda jooga inaan magaciisa sheego ma rabo oo ganacsadaha laga yaabo inuu i dhegaysto ha wuxuu iga sheekeeyey lix bilood ka hor wuxuu yidhi anoo ganacsi ku jira bombaaso nin joogo hindiya isoo wacudha wuxuu yidhi yidhi laba markab oo bur ah aad kenya way diiday inuu waddanka galo leanno exbire waay ka faacayso kaala soomaaliya gee labadii markab wuxuu yidhi midna kismaayaan keenay midna waxaan keenay xamar haddana ilaahan rabaa nooga toobad keenu dhah marka cuntada aan cunno waa noocaas qofkii ammaan caafimaad mustaqbal iyo horumar rajaynaya ha cuno cuntada dalka
cambuuray cambuuray carabtaan u yeeshay casrigan intaan jiray yaa adigoo cambuuraah yah ayaan caalamka kugu jecelahay cir iyo dhul carradaa ilaahay haddaan kugu beeri karaayo yaa cawo kaama seexdeen cambuuray oo haddana carab baan u yeeshay inaan carab kugu calaajiyo ood calooshayda gaadhaa cambuuradan waaga rasuul loo isticmaali jiray laba meelood kaliya habeenka jimcaha oo guri walba bun laga dubo iyo khamiista dugsiga in la keeno ah oo isla mar'aantaasi haddana qofkii jus soddonka jus hal jus dhammeeya oo keeno loo qaybiyo ardada iyo horudhac in looga dhigo walaadada oo ay lagu quudiyo si ay ugu sugaan wixii dambo ee markaa ilaahay u calfay ee la kariyo ha ahaado hilib iyo bariis ha ahaado hilib iyo soor hase yeeshee waa shayga ugu muhiimsan nabsad ahaan aadanaha sababtoo ah waa dabiici ma ahan waxyaabaha warshada soo maro kale sida baastada tani waa la hubaa cunuga lagu korshaa ah inuu ilmaha kale wax dheeryahay maasha allah hal nooc leela kariyaa galleyda iyo maxaa la kariyaa diirta walaahi wax badan ay qaadataa adii ugu yaraan saddex saac male habeenkii aa garinaaba toban saac male bilaabataa toban saac camalaa la saaraa habeenkii aa laga dejinaa waxaa aad u isticmaalaa een, cambuuladan Een, cambuulada waxay ka mid tahay waxyaalaha ka baxa een, dhulkeenna iyo beeraheenna oo dalagga noo soo go'o marka aad ayaan shakhsiyaddeeda u isticmaalaa cambuulada Een, cambuulada waxay ka kooban tahay digir iyo galey galeyda iyo digirta labadaba dalkay ka go'aan Een, macsaradan waxaa waaye sisinta waa ka soo go'da beeraheenna marka waxaa waaye dalab isku dhammaystiran oo dalkeena ka baxa Een, maadaama dalka shisheeye wax noogu imaado wax micnay noo keenaysa malahan haddii cambuulada annaga aa isticmaalno dalageenna aa isticmaalno waxaa faa'iidahay ganacsatadii oo beeraleyda waxay ku dhiiranaysaa inay abuurto dalageenni annagana waxaa ku dhiiranaynaa in aadala aan sii wadno qofka wadani markii la dhahaa wadani wuxuu ku noqon karaa in waxa dalkiisa ka soo baxa uu jecel yahay oo isticmaalo dhanka kale sheekh shacbaan oo ka mid ah culimmada soomaaliyeed ayaa dadka soomaaliyeed u soo jeediyey in ay iska daayaan cunista bariiska iyo baastada ee dalka dibaddiisa laga keeno kuwaas oo aanan caafimaadka u wanaagsanayn waxaana uu taa beddelkeeda soo jeediyey ummadda in ay iska eegto waxyaabaha ay cunayso hindidii kunka milyan ahay haddaad ka dhimasho badata ka war soomaali baa tahay haa gaas tari ka baadhu odhanaya miyanu wada dhalanay baasha meelmaadeer baynu nahay. maxaa keenay in la yidhaa waa soomaali gaas tari ka baadh wiil dhallinyaro oo qurux badnaayo aad yaabayso sida laanta ahaa ayaa guursanaya dhowr bilood kadib unbaad arkaysaa caloosha halkaa maraysa iyo badhidii iyo meelheblaayo maraysa in hindiya joogaan waxay ugu yidhaahdeen bariisyada la soo qaado qaar baanay hindida xoolahooda xataa u dhigin kuwa laynoo keeno nin dhakhtaraan maalin dhegaysanaya wuxuu yidhi qofka dumar ahay salladii ay suuqa la tagtay ayay caafimaad darradiiba la socotaa waayo wuxuu ihi sonkortii iyo subagii iyo milixdii saddexdiiba halkanay ka buuxaan buuli waana saddexdii mushkiladda keenayey ee la rabay in layska yaray marka cunnadoo kaa xumaata iyo cabitaanka oo kaa xumaada muxuu keenayaa xanuunnadaasuu keenaya bariis iyo baasto halkaasayna dhigeen ninka bacmusharkee waxaan naftooda isuga cuneen waxaan isagu aanu cunayn oonu carruurtiisa siiyeen ummadda ka iibinaya khaayin weeye ilaahayna waa soo qabanaya maalinta qiyaama ninka ku soo daynayaana waa la mid war waxaynu cunayna aan iska hagaajinno oo dadkeennii dhakhtaru lagu sii wado midna laga soo wado qaarna bartaaba lagaga yimaado kii halkan joogana aanu waxba ku noolayn laakiin haddaad suunka sii furato suunka maanta casuumid baan tegaya suunkaan furanaya waan cifanaya dirqi baan ku kacaya oo waxaan u baahanay biibsigii aan ku burburin la de waxaad burburinaysa maxaad marka horeba uga baahantay wax cun laakiin shaqee soco salaad dadaal laakiin intaad cunno cunto ood gogasha ku gurguurato oo markiiba seexato waa caafimaad darrada boqolkiiba boqoltan igu keenta wey goor dambe oo habeenkii ayuu cunnaynaya maasuu weliba wax badan oo duhni iyo iyo iyo iyo subag u badan cunaya haddana wuu seexanaya caafimaad darrada inoogu daro waa taa laakiin haddaad cuntayso socoto salaad tukato nebigu wuxuu ku ducaysan jiray allahuma inii asaluka alcafwa waalcaafiya alcafu waa in dembigii laga cafiyo caafiyaduna waa maxay alsalaamatu min alasqaami waalbalaa alimaamu almanaawi baa sida ku macnaynaya caafiyadu waxa weeye cudurna lagaa ilaaliyo ibtilo kalena lagaa ilaaliyo beri baa waxaa jirtay xukuumaddii hore somalilan ba waxay idhaahdeen waxaanu dhignay qalab lagu kaantaroolayo gawaadhida badqabkooda beri hore ahayd waa kala hadal waxaan ku uhi waa gaadhigu hadduu duug yahay iyo hadduu burburo bartan unba qoloftiisii oolaysa waxba yeeli maayo laakiin dawaday ii soo gelaysa iyo saliidaha ii imanaya iyo cunnada ii imanaysa saddexdaasaad sheegarayn kaaga baahane gaadhigana hadduu duugoobay hadduu cusub yahay macno weyn ma laha marka tii baynu u baahanay oo weliba si rasmiya loo galo qolada tujaartana ilaahay si ha ka baqdaan ilaahay ha ka baqdaan ummaddooda allah ha kaga baqdaan way heli doonaan wixii loo qoray waana faa'iidi doonaan laakiin faa'iide adduunyo faa'iide aakhiro waxay ka helayaan markay iska baadhaan qoloyin hindiya joogaan waxay ugu yidhaahdeen bariisyada la soo qaado qaar baanay hindida xoolahooda xataa u dhigin kuwa laynoo keeno oo ay moodaya inaan xoolo u raranno ma sacyaal badan baad ma lo' badan baad leeday ma adhi badan baad leeday bay idhahdeen kuwa raraya ismaba lahaba bani aadam baa loo geynaya inima soomaali halkan soo taagan ilaahay aanu ka baqanno ilaahayna aanu ka laabanno ilaahayna aanu aad u barinno cudurradu aad bay u badan yihiin allah inaga najeeyo
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
waayah odayaal ka soo jeeda gobolka hiiraan ayaa ka soo horjeestay xukun ay dhowaan riday maxkamad hoos tagta maamulka la baxay hirshabelle waxa ay sheegeen odayaashan uu ku jiro aabbe wiilkiisa la dilay kadibna xukunka laga soo saaray inay ka soo horjeedaan xukunka ay sheegtay maxkamadda laaluushna lagu qaatay wax dacwo ahna aysan markii horeba u geysan wiilka la dilay waxaa lagu magacaabaa cabdiraxmaan ibraahim xasan cabdulleh aabbaha dhalay oo warbaahinta la hadlay waxa uu si gaar ah u sheegay inaysan dacwo ku saabsan dilka wiilkiisa u geysan maxkamadda isagoo ku eedeeyey in rag uu sheegay inay wiilka dileen ay markhaatiyaal ka dhigeen waxa uu intaa ku daray in keiska dacwada iyo xukunkuba dhacay isaga oo maqan cid uu u wakiishaynay jirin wuxuuna intaas sii raaciyey in xukunka ay rideen uu yahay mid aan sal ku lahayn shareecada islaamka iyo xataa xeerarka ka soo horjeeda diinta islaamka ee degsan
halkan waxaan rabaa inaan uga hadlo arrimaha aan ka dhagaysanayey idaacadda iyo facebook aan ka arkay oo aan la yaabay la yaab ee noqday horta ummaddu waxaan u sheegaya waxaan ahay wiilka dhintay cabdiraxmaan ibraahim xasan cabdille ibraahim xasan cabdille aniga wahay waxaan ka dhagaysanayay maxkamadda aniga aniga waxaan ahay laba kun iyo lixdii ilaa laba kun toban iyo sideeddii maxkamadda ka shaqayn jiray nidaam sidaas u shaqeey ebadkii ma arag shareecadda islaamka ama qaynuunka dawliga ah dadka dacwada shuruuday leedahay shuruudadii horta waa ka been sheegeen oo waxaa ah shuruudada ninka muddaci oo dhabbanaha inuu taagnaa shardi ah ama wakiilkiisa aniga ma joogin dacwo umaana geysanin galdacweedkii ay ka hadlayaan galdacwo umaana geysanin uma dacwoonin ninkaa gacanku dhiigle wiilkay dilay afar nin wiilka lagu dilay afartii nin wiilka lagu dilay saddex ka mid ah ama laba ka mid ah intay u yeereen markhaate ay qoreen markhaatiyaal ay ku caddayd ay leeyihin waa gacan ku dhigiliyaas eedaysanaaye waaye oo asiga naftiis maxkamadda ku dhaariyey konton dhaarmeed ayagii eedaysana ahaa oo dhigki diirkii loo haystay ay markhaati u abuureen adduunka caalamka kama dhacda nin gacan ku dhigile ah oo eedaysana ah in gacan ku dhigile kale haddana markhaati asiga markhaatiis loo xukumo ama weli demkii muddaci ahaayo maqan wakiil lahayn maxkamad ku dhawaaqdo waa nasiib darro adduunka ka jirta waay. waa nidaamka hirshabeelle u yaallo annagoo meel joog intay ii imaadeen ay yidhaahdeen gacan ku dhiiglihii annagaa gacanta kugu hayno noo imaaw markaan imidna oo a ballankii igu soo qaadeen diin iyo ballan ay leeyihiin midna ma lah malkaan imidna waxay dhaheen maxkamada marinayna maxkamad maa meesha taal maxkamad meesha ummadda ka shaqayso oo reer hiiraan u shaqayso meesha ma taallo maxkamadda meesha ka sheegeen mid dastuuri oo is- oo dastuurka dawliga waafaqsan ama midda sharci waafaqsan midna ma aha marka muddaciyi ma joogo nidaam dacwo uma marin weli demkii asoo maqan oo wakiil lahaynama dacwo qaadeen ninkii eedaysana ahaa oo gacan ku dhiilo lagu eedeeyey markhaati u keensadeen adduunku wax ka dhacay ma aha waxaan ambaaraynaynaya arrintaas dulmiga eh ee ambaaraynaya waxaan u sheegayaa in aan beri ka ahay dacwada ma geysanin mana qosayso ebadkeena ma qosaysayso nin dhiiggiisan lama gadan karo dhiiggaysi ma gadmaayo dulunkaa c a d dii iyo booli- eh, eh, c a d dii booliiska maya boolis dhihi maayo c a d dii c a d diina saasay dulunka u samaysay ayagana wa- warkaasna waa cad yahay Eh, waxaan u sheegayaa marka ummadda dulma meesha ka dhacay in adduunku waxaan ka dhacin wax adduunka ka dhicin inay markaa sameeyaan raallena kama nihi mana ku kalsooni berina waa ka ahay waxay ka yimaadaana ayadaa mas-uulka ah anigoo ah beesha yuusuf samatalis waxaan ka cambaaraynaa maxkamad beenaadda hirshabeelle waxay ku dhawaaqday oon loo idmanin oo welidamka joogin ee, oo wiilka aabbaha dhalay oo inta ga- garabkayga fadhiyo oo kan yahay ouna dad una idmanin ay ku dhawaaqday xukunkaasu laaluushku ay ku qaadatay dadka inay iskugu lahaysay ay u- ugu dhawaaqday middaasaan ku beenaynaa waana ka xunnahay cid allaale ciddii mataqaanaahay howshaasu xukuntay ama waxaan loo idmana howshaas gashayne ayadaa wixii dhacay idaa ka kolbatue annaga waxaan nahay beesha cabdi yuusuf waxaan tabanaynaa dhaawac iyo dhimasho een, wax aanan annaga shaqo ku lahayn oo aanan markhaati ka ahayn oo aanan wakiil u samaysanin oo maxkamad lagu sheegayo asaaka idaacadaha looga hadlay waxa ayaan darro ah dhibbane asigii ee, baasiin lagu sii shubahayo waxaan leeyahay maamulka ka jira hirshabeelle ma ugu talagelin maamul inuu sharci ku shaqeeyo ah waa maamul raba inuu beelaha isku baabi'iyo annaga horta wix aan fali lahayn waa dambaysaa maba ka hadlayno waxaan se beenaynaynaa waxaan si cad u cambaaraynaynaa waxyaabaha ay ka hadleen Een, ma adduunka kama dhacdo mana dhacayso nin asaga dhibana ah oo inta asaga la xigsan lahaa kii dhibka qabay la xigsanayo oo laleeya adaan kuu shaqaynaynaa waa naqaanaa waxa annagana dilay waa naqaanaa ehelkiisa waa naqaanaa Een, maxkamadaas waxay ka shaqaysay degdeg eh, oo baasiin ku shubaysaa dhibka jira inay buurbuuniso in dadku isbaabi'iyo intaasay ka shaqaynaysaa si ay dhida ninka ugu xiran yahay si ay doonay oo keenay maahane odayaal qabiilaha u keenay markii laga wada hadlayna waxayna annaga haysanno dantaasay baabalfujanayeen waxaan leeyahay waa cambaaraynaynaa waa cambaaraynaynaa waxaan u sheegaynaa waxaan la yaabnaan aragnay oo maskaxdayna iyo maamkayna deeqi waay waxaan la yaabna waxaa ka mid ah nin dhibane ah oo haddana lasii dulmaayo oo la leeyahay shalayna xaqdarraa lagugu dilay maaqdana maantana xaqdarraan kugu xakumaynaa sidaan rabnaan kaa samaysanaynaa taas looma dulqaado doono mana mana dhici doonto waxaan sheegaynaa waxa waxa kumaayo oo sheeganaya sharaaca sharaaca ma sheegan ilaahina dembiyay ka galeen waxay si godoba ugu galeen beesha cabdi yuusuf si godobay ugu galeen waa dulmeen shalay dulmeen maantay dulmeen shalay diideen meeshay wax ka dhaceen oo dhibanaha miidkiisa u yaallay oo dhibka ka jiray inay aadaan waxna ay soo dhegdhegayaan waxna ay soo qabtaan waa diideen waana ka gaabsadeen haddana berge nin- markii ninka gacangudhiilaha gadaal loo mariyey waxaan ognahay lacag badan iyo tasiiraad badan in lagu bixiyey sidii uu ninkaas u badbaadi lahay waana wax qarsanna maaha qof bini aadana lama qal- lama qaldi karo
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم
hagaag xildhibaan cabdimaalig cabdalla oo ka tirsan waxaa loogu yeero baarlamaanka ayaa weerar afka ah ku qaaday dowladda federaalka ee uu hogaamiyo xasan sheekh maxamuud xilli uu warbaahinta muqdisho kula hadlayey wuxuu xukuumadda federaalka ku tilmaamay mid dhimatay isagoo ku eedeeyey arrimo dhowr ah uguna baaqay inay xilka iska casilaan maadaama uu ku sifeeyey mid ku fashilantay dhan weliba waxaan ka hadalnaa dhibaatooyinka dalka ka taagan dhibaatooyinkaas dalka ka taagan een, dadka qaar waxay rabaan in la qariyo oo maaragtay een, qol mugdiya looga hadlo dadna waxaa lagu yaqaanaaba sideedaba inay nacamlayaan annaga ma nacamlayno waxa jira oo xaqiiqda inaan sheegno waay maxaa jira marka maanta maanta waxaa halkan looga hadlayaa aqalka golaha shacabka hubkii sharci darrada ahaa waxaan hadda ka warhaynaa ciidamo aad u fara badan oo etoobiyaana inay soo galeen gobolka hiiraan ciidamadaas oo wato gawaari aan la ogeyn waxa ku jiro fariisimihii hore u fadhiyeenna uma fadhiyaan waxaa kaloo aan la soconnaa ciidamadii isla gobolkaas joogay iyo gobollada dhexe ee kooy labaatanaad in laga soo qaaday xerooyinka ay ka mid yihiin lamagalaay ciidamadaas ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka soomaaliya waxaa loogu yeeray magaalada muqdisho ciidamadii waxaa la rabaa hadda in nambaradoodii lagu wareejiyo ciidamo kaleeto ayagoo lagu cadeed- cadaadinayo oo la leeyahay qoryo keensada beelihiina qoryo ka keensada ciidamadaas daruufo adag ayay ku soo shaqeeyeen gobollada dhexe hiiraan iyo galgaduud ciidamadii joogay waxaa la rabaa maanta in laga saaro liiska ciidamada xoogga dalka soomaaliyed ay ku jireen arrinkaasna waa arrin ku ah fashil dowladda waxaa kaloo aan la soconnaa magaalada beledweyne inuu ka jiro amni darro xun oo la gaaray inaan qofka markuu bannaanka aadayo uu taleefankiisa uusan qaadan karin taasna waxay sharafdac ku tahay dowladda waxaa sharafdac ku ah in magaalooyinkii nabadda ahaa ay maanta nabad ahayn dadkii waxaa laga dhigay mid la dilo mid la dhaawaco iyo mid habeenkii gurigiisa loogu dhaco waxaan la soconnaa dowladda hadda jirta xukuumaddan waxaan la soconnaa oo aan markhaati ka- kulligeen ka wada nahay in ay ku furan yihiin furimo badan ay ka mid tahay khilaafka nagala dhexeeya dalka dariskana ee etoobiya maamul goboleedyadii oo khilaaf ka dhexeeyo al-shabaab dagaal ka socdo musuq maasuq aan loo aaba yeelin oo xitaa dadkii noolaa iska daaya waa mun- musuq maasuq heerka ugu weynaa waa marka meydkii qabrigiisii loogu daba tegay taasna waxaa mas-uuliyaddeeda qaadayo xukuumadda ayaa qaadayso waxaan markhaati ka nahay marka uu bilaabmay baarlamaanka inuu ka hadlo dhibaatooyinka dalkan ka jiro in maalin maanta lagu dhaariyey golahan shacabka afar wasiir oo ka tirsan golaha baarlamaanka waxaa afartaas boos laga qaaday xe- rag aanan xildhibaano ahayn ayaa ku fadhiyey taasna waxay daliil u tahay xukuumadda inuu soo gaaray culayska jiro laakiin culayskaas loogama fakanayo xildhibaano wasiir laga dhiga loogama fakanayo dalka meel xun ayuu marayaa dalka meel xun ayay ku wadaan waxaana xasuusinaya maalin walba ani tusaalaan bixiyaa dhibaatooyinkii iyo musuqmaasiqii iyo tacadiyadii dalkan loogu lagu lagu haya dadka weli waa lagu hayaa waana la isla xisaabtamayaa marka anigu waxaan ka waaninayaa xukuumaddan dhimatay oo ma oo shalay life support isku qabatay in ay iskaga tagta dalka dalkan wax u haray ma laha dhibaatooyinkan badan oo yaalana ma aha in wasiir gaashaandhig oo u jawaabo wasi- marka laga hadla dhibaatooyinka jiro ciidamadii kow iyo labaatanaad meel ha ku sheega wasiirku ciidamadii kow iyo labaatanaad oo maanta la leeyahay qoryo ka keensada beeshiinna waa qalad waa ku takrifal aweedeed waa musuq maasuq heerkii ugu weynaayo waay ciidamadaasna nambaradoodii ayaa waxaa la rabaa ciidamo kale in lagu bedesho shalay waxaan ka hadlaynay shaqaale laga qaadanayo kursigii ay ku fadhiyeen oo booskoodii maanta waxaan maraynaa ciidamadii kow iyo labaatanaad oo la rabo in laga bixiyo sistamka dawliga ah oo la rabo ciidamo cusub in lagu bedesho maadaama aanan loo haynin mushaar taas annaguna raalli kama nihin waana la yskala xisaabtamaya
فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى ودين عظيم
gudahaan caawa intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeena ah dhammaanteennaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم